barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce labada bisha februari sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jaamac buulle jaamaciyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah ahmiyadda koowaad waxaa loo siiyaa waxaa weeye adkaysiga tan labaad waa caanaha oo uu ka caano badan yahay xoolaha kale kana caanihiisu kana ugana fiican yihiin xagga kale ay dhankasta uga wanaagsan yihiin iyo midda kale waa gaadiid oo maaragtay yacni reerkuba ma dhaqdhaqaaqi karo hadday rati uusan lahayn waa abwaan xirsi dhuux oo ka warramaya sababta ay soomaalidu ahmiyadda koowaad u siiso geela barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad ku dhegaysan doontaan kaalmihii heesaha ayaan dhegaystayaal iyaguna ka marnayn barnaamijkeenna heesaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
heestaasi qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
howlwadeennada aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay inay qorshaynayaan sii deynta qoraalka la sheegay in laamaha sharciga fulintu ay ka dhan ahaayeen madaxweyne donald trump xilligii uu musharaxa ahaa sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii howlwadeennada aqalka cad ayaa sheegay inuu madaxweynuhu ku qancay faafinta qoraalka islamarkaana uu maanta oo jimcaha wargelinaya aqalka koongareeska howlwadeennada ayaa intaas ku daray in sida ay u badan tahay lasii deyn doono qoraalkan iyadoo aan wax faafreeba lagu samaynin hay-adda dababaarista gudaha maraykanka ee f b i-da iyo wasaaradda cadaaladaba ayaa aad uga soo horjeeday sii deynta qoraalkan hadalhaynta dhiyey maalmihii lasoo dhaafay marka laga reebo xildhibaanada koongareeska maraykanka dad aad u tiro yar ayaa akhriyey qoraalka loogu magacdaray nunes oo ah xildhibaan jamhuuri ah waxaana la sheegayaa inuu qoraalkani faahfaahinayo codsi la sheegay in hay-adaha cadaaladdu ay maxkamad ka codsadeen ogolaashaha dabagal lagu sameeyo mid ka mid ah howlwadeennadii sare ee ololihii doorashooyinka donald trump oo ay uga shakiyeen inuu xiriir la leeyahay ruushka
wasiirka difaaca bakistan ayaa walaac ka muujiyey warbixin talaadadii ka soo baxday aqalka cad oo lagu sheegay in milatariga maraykanka lagu amray in ay la dagaalamaan maleeshiyaad ay ku tilmaameen inay ku nool yihiin goobo ammaan ah oo ku yaala bakistan war-saxaafadeed habeenkii talaadada ka soo baxay aqalka cad ee looga arrimiyey maraykanka oo lagu faahfaahiyey siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne trump ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu taliska milatariga ku amray inay meesha ka saaraan kooxaha argagixisada ee deegaanada nabadda ah ka raadsanaya dalalka bakistan iyo afghanistan waraysi uu siiyey v o e-da laanteeda afka urduuga ayuu wasiirka gaashaandhigga bakistan khuraam desgiir khan uu ku sheegay in bakistan ay bayaankaasi u qaadanayso si dhab ah wuxuu maraykanka u sheegay in ay ixtiraamto madax bannaanida dalkaasi bakistan duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale kuna soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington laanta afka soomaaliga ee v o a haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaana toddobaadkan magaalada muqdisho inoogu soo diray wariyahayaga cabdiqaadir okey iyadoo uu marti inoogu yahay abwaan xirsi dhuux
bismillahi raxmaan iraxiim soomaaliya xoolo dhaqato ma aha waa xoolo raacato dhaqankeedii hore ayaa wuxuu ka soo jeedaa dhaqan xoolo raaca dhaqanka xoolo raacuna waa dhaqan aad noloshiisu u adag tahay dhaqanka xoolo dhaqashaduna waa dhaqan magaaladaoo kale ah waa dhaqan xoolihii loo samaynayo meelseer ah waa dhaqan loo samaynayo ceel waa dhaqan loo samaynayo caws gaar ah oo uu ku noolaado waa dhaqan maaragtay qofkii yacni oo wax baran karo xoolahaas canugii la raacinayey oo ka shaqaynaya uu wax baran karo waayo n annaga run ahaantii dhibaataa naga haysata arrintaas waxaan xasuustaa maalin inaan arkay wiil la socda geel gaaraya laba boqol toddobaatan iyo shan neef markii aan tirakoobka geela weydiiyey wuxuu ugu yidhi waa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan neef waxaa idhi geelaanu ceel ma leeyaha u gaara mayuu yidhi dhul gaarahood u iibiseen oo maaragta geelaan uu daaqo oo jiilaalka lagu soo barabixiyaa ma jiro ma uu jiro yacni ma heli karo ninkaa labada boqoloo neef lihi inuu konton ka mida intuu u iibiyo kontonkaas dhul u siiyo dhulka ceel ugu qodo maaragtay carruurtiisa meesha wax ku baro geelaa muxuu ahaayey boqol hegtar muxuu ahaaye ama kun hegtar haddii dhul ku fadhiya loo sameeyo yacni shan boqolba mar la waraabiyo bila lagu sii daayo weligiis maaragtay dhaqaaqi maayo weligiis dhibaato arki maayo weligii maaragta noloshiisu waxay ahaanaysaa nooc aad u fiican marka annagu ma nihin xoolo dhaqato mana naqaano dhaqidooda laakiin waxaan nahay xoolo raacato maalmihii dambe muqdishoy hareeraheeda waataad ku arkaysay geel meel loo ooday lagu quudinayo muqdishona waxaa ku badanoo sheekadan keentay aana geelo nadiifa aana geelo saafiya marka haddaba isleedaa soomaalidu u soo laabatay xooldhaqashadii maya way fahmeen uma laaban laakiin way fahmeen waxay fahmeen xoolaha in la dhaqo oo meel lagu hayo oo la xanaanayo inay fiican tahay marka meesha lagu haynayo waa intoo kale marka geelu waa xoolaha ku nool geedka sare boqolkiiba sagaashan isticmaala geedka sare marka garaash baabuur oo kale neef lagu xareeyey taasi nolol maaha waa maaragtay yacni sac loo buunshaynaya oo kale waaye geela iyo lo-daana konton kiilo iyo zaa'id u baahan marka neefka geelahuna kama ceryara marka way fiican tahay hadda wax waa la bilaabay waa bilow laakiin dhulkii ma aha meesha waxaa loo baahan yahay dhul ballaaran oo geed leh dhulkeena waa wada faaruq lama degana in badan marka haddii maaragtay qolo walba intay meel xataa hab shirkadeed isu raacaan oo dhul fiican ay qabtaan oo dhulkaas ceelal ka qodaan ceelasha dhulka ugu sii daayaan waxaan kale oo hadda magaalada geesaheeda lagula quudiyana ay uga dhigaan maaragtay waxyaabaha lagu kabcinayo caanahiisa wax soo saarkiisa xagga caanaha in lagu kaabo keliya ay noqoto aaday u fiicnaa laheed arrintaas waxaana rajaynaynaa kolley yacni soomaalidu dhaqan waxay leedahay la yidhaahdo meel illagala ay haddaad tagto il baa layska ridaa wax fiican maaha dad dhaqankooda abwaan khirsudhuuq soomaalidu waa dad xoolaleeya waa dad eraga xooldhaqatadu macno kaleba ha yeesho hadday soomaaliya xoolaasaa ugu tiirsan tahay maxay taa sababta loo heli waayo fikirkan ah xooldhaqashay noqoto haddaan wax yar gadaal u laabto soomaalida sideedaba nolosha bini aadanka ama soomaalidu waxay ku tiirsan tahay saddex tiir waaye tiirka koowaad xoololeyda waaye soomaalidu oo asal ahaan dad xoolaha sida xoolo kale iska daba socda oo raaca oo meeshii roobkada o geeya oo meeshii qaniin kale ka rara oo meesha bacrintaa la raadiya oo saa ula socda weeye maahane dad seer u sameeya horta ma aha tiirka labaadi waxa weeye beeraha beerahana sidii la rabay maaragtay uma samaysano ee roobkaas maaragtay da-aa lagu gaadaya waxaad ogtahay annaga waxaan leenahay dhul badan oo soo roga biyaha soo roga tusaale ahaan toga taxan toga taxan taniya xalin toobiyaha sanaag mara tiigsada saraar godan ka soo taga tubtii shiikh todobkiyo tifaha guga biyaha tooska ugu dhaca iyagoon wax tarin bay badda tacabirayaan u fiirso yacni biyahaasoo kale oo inta buuraha ka soo da-a dhul dheer ku socda oo durdurada maraya oo meel walba maraya inta la qabto meel ay isugu tagaan haddii loo sameeyo ee matooro la saaro beero badan ayaa maaragtay lagu waraabin karaa dhul xoolo badan ayaa muxuu ahaa wax ku dheefi karaa marka muxuu ahaa beerihiina sidii la rabay ayagana uga faa'iidaysan mayno tiirka saddexaad ee soomaalida muxuu ahaay nolosheeda ay ku tiirsan tahay waa kalluumaysiga kalluumaysigana boqolkiiba sagaashan yacni weli maba aysan fahminba oo dadaa weli waxay joogaan ninka badda ka kalluumaystaa waa waa jaaji jaaji waa waa matoorka doonta markay socoto dhawaaqeeda jiijaadaasay maqleen kuwii jiijaa lahaa weeye waa un jaaji yacni dadkii halkaas weli martay yacni marka ay tagaanna haddana ma aha dad dhaqanka si fiican ugu dhegano markii ay baxaan haddana meesha ay tagaan waa dadka adduunka ugu dhalan rogmi og oo markiiba la qabsan og waxa socda oo haddii la qaawan yahay dharka iska tuuraya oo haddii maaragtay wax yani waa magac bedelideeda aad ugu fiican Ay, dad- ee, xoolo raaciddu marka laga hadlayo waatan geela koob u yahay soomaalidu maxaa yeele sababta horta geelu ahmiyadda koowaad u yeesha iyadoo jira xoolo kaloo ka ka ka ka naqfi badan kana dhaqasho yar marka eh, reerka noloshiisa marka la yidhaahdo xoolaha ugu nacfiga badan ee bini aadanka uu dhaqdo waa ariga laakiin waxaa geela ahmiyadda koowaad loo siinaya waxaa weeye dhulkeenna waa dhul kulayla inta badan kulayl badan hela waa dhul marar badan ay dhici karto in roobku ka maqnaado dhinaca adkaysiga xoolaha ugu adkaysiga badan weeye geelu waxaa weeye muddo dheer yacni marka ceelka loo aroorayo een, oo maaragtay sida lo-doo kale nugul maaha oo markiiba inaad ceelka ku celceliso kaama rabo oo saddex cishaba aad biyo siiso Ee, marka jiilaalku uu dhacana yacni qatin dheer oo xagga biyaha iyo mid cuntada labadaba maaragtay wuu wuu leeyahay waa ka adkaysi badan yahay marka ahmiyadda koowaad waxa loo siiyaho waxaa weeye een, adkaysiga tan labaad waa caanaha oo uu ka caano badan yahay xoolaha kale kana caanihiisu kana eh, ugana fiican yihiin xagga kale ay dhankasta uga wanaagsan yihiin iyo midda kale waa gaadiid oo maaragtay yani reerkuba ma dhaqdhaqaaqi karo hadday rati uusan lahayn Ee, hilibkii junaha moodaa in laga jecel hilib kale Eh, hilibkiisuna samey hilibka ugu fiican eh, hilibka ugu fiican ee bini aadanku cuno horta waa hilibka idaha oo kowga ah hilibka labaad weeye eh, geelu Eh, hadduusanba kan arigu ka soo hormaraynin Eh, hilibka labaad oo maaragtay waxaa la yidhaahdaa dhaqanka xoolaha haddii aan meeshaas waxar ku noqdo qofka bini aadanka wuxuu ka kooban yahay saddex taako iyo afar waaxood taakada koowaad waa madaxa waxaa iskale eh, aricadka taakada labaad waa saableyda waa feeraha waxaa iskale idaha Hili- hilibkeeda iyo caanaheeda iyo muxuu ahaaye eh, aan ku- eh, sorry waa ka xumahay Een, taakada labaadoo xabadka waxaa iskale lo-da Een, ma laha muxuu ahaa ta- arigu ma lahan arigu wuxuu leeyahay madaxa lo-duna waxay leedahay xabadka dhinacan maarata xudunta iyo wixii ka soo hooseeyo taakada ahna waxaa iskale idaha afarta waaxoodna waxaa iskale geela haddii aad tabaryari iyo ee, waxa aad iska dareento Jab iyo- waxaad waxaad u cararaysaa xagga geela haddii aad madaxa dhinaca indhaha aragtidooda iyo madax xanuunka iyo magaciisiga haddaad iska dareento Maraq, eh, xagga arigaad u cararaysaa Madaxa dhinaca haddaad ha infectionka iyo dhabar xanuunka iyo galaha iyo waraabowga iyo baktiga haddaad waxaas dareentana idahaad u cararaysaa haddii aad t bda iyo feeraha iyo hargabka iyo burunkiitada iyo waxaas aad aragtana dhinaca lo-daad u cararaysaa iyo yiridka feeraha gala iyo waxaasoo dhan marka xoolaha dhinac kasta waa daawo buuxda dhan kastana wuu kuu anfacayaa dhinac walbana weliba midba qayb buu maaragtay uu uu ku awood badan yahay talow geela maxaad ka tiriseen maadaama dhaqankii aad ka shaqaysood ururisood weliba gudoomiye ku-xigeenkii golaha hawaanedaata Een, geela hadda wax eh, muxuu ahaa een, laga tiriyo oo hadda yacni ma badna maantiisa muxuu ahaa dadka yacni horta in wax laga tiriyo waxa keena mar walba waxa weeye bay-adda markaas dadku ay ku nool yihiin iyo hadda dadkan xamar iska joogo oo kale oon anagu wacyi gelinaho dee geel ma dhaqaano geel waa waxaas iyo waxaas maba lihinba oo wa- dad dagaal iyo balaayo iyo waxaasan kala hadlaynaa markasta mogta laakiin een, geela hadda rag badana ka hadlay afrogaadoon meel abaariyo afta meeren waa amuuro waa allow sahal baa nin yiri yacni haddaanba koortaadu aysan abaaraha ka yeeraynin yacni nololoba ma jirto uu yiri ma fahamte qansax iyo qurac geeda qaranqara meel quslay badan ka qablamiso uu yiri yacni cidhiriga meelaha dhulka hawdka Waa- waa tay iyo- dhex maraya iyo siday u dhex marayso iyo siday uga qaroomanayso iyo marka geelu haddee lama koobi karo ammaantiisa Een, xoolahoo dhammina waa wada ammaanan yihiin mid walibana meel uu ku fiican yahay dadka soomaaliyeedna waa xoololey weliba ku faana xoolahooda dhaqaalaha rasmiga ah ee ummaddaanu ay leedahayna waa xoolaha khaas ahaan geela adduunka waxaan aaminsanahay inaan kala bar inagu leenahay soomaali marka laysku daro ee, meel kastoy joogto marka laysku daro geela ay haysato iyo geela adduunka in keennu ama badan yahay ama ay kala bar yihiin aan aaminsanahay Ee, doodan xiisaha badan ee adigu aad qabtay dadkula mid ahe xoolo dhaqato iyo xoolo raaca soomaalidu in maanta dib loo aga keentahay ma kula tahay dadka soomaalidu xoolo dhaqatadu ay noqon doonaan oo ganacsatadu ay hawshaadaad ka sheekeynaysaa ay doonaan Een, waan aaminsanahay laba arrimood inay keenayaanna waan aaminsanahay Ee, mar maalin maalmaha ka mid a maamul uu nugul dhaqista xoolaha oo xoog saaraya inuu imaan doono dadkana uu ku boorin doono gacantana la gelin doono habka loo baahanya in xoolaha loo dhaqo waa aaminsanahay waxaan kaloona aaminsanahay dadkeennu waa dad lacag jecel xoolihina lacag badan baa ku jirta in maaragta sida ugu fiican ee dhaqaale looga abuur karo- abuuri karo sida ugu fiican ee dhaqaale looga abuuri karo inay tahay maaragtay in la xanaaneeyo oo la dhaqo ee aysan dabajoog iyo raacid ahayn waan aaminsanahay amaan horsudhuuq aad baad u mahadsantaha adigaa mudan waa ku faraxsanahay een, casuumadda aad ugu casuumtay Aad badan.
barnaamijkan v
waa hagaag dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyay barnaamijka sooyaalka dhaqanka halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a washington markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaana idiin soo qabanay codka fanaanada deeqa ciise
oofiyo xanuuniyo haddii uu aram yahay hinayahow jacaylka hirbad baa dawaynlay hinayahow jacaylka hirbad baa dawaynlay oofiyo xanuuniyo haddii uu aram yahay hinayahow jacaylka hirbad baa dawaynlay hinayahow jacaylka hirbad baa dawaynlay orahiyo nasteexiyo haddii loo ergoon karo odayayntu gelileen waaba loo arrimi lahaa waaba loo arrimi lahaa orahiyo nasteexiyo haddii loo ergoon karo odayayntu gelilay waaba loo arrimi lahaa waaba loo arrimi lahaa waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigio dadnimada waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigio dadnimada wuxuu waafagaysti oo nibtuu yeelay aadmiga sidaad uga xoglaadahay ma aqoon la'aanba sidaad uga xoglaadahay ma aqoon la'aanba wuxuu waafagaysti oo dhibtuu yeelay aadmiga sidaad uga xoglaadahay ma aqoon la'aanba sidaad uga xoglaadahay ma aqoon la'aanba wana culus baan ararkaaga doonaa ararkaaga doonaa waxaan haa way wayda lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigio dadnimada waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigio dadnimada waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay waxaan aaway hadallahayaa iyo deeqa ciise halkaa aanu ku dayno codkeeda macaan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga haatanna xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara saaxiibkay nuur bukhaari oo midigteeda fadhiya
aan ku horeyn eh, dalka sbain xalay waxaa dhacday ciyaar ka tirsaneed koobka lagu magacaabo coba del rey oo dhex martay barcelona iyo valencia kooxda barcelona ayaana lugta koowaad ee is-araga wareega semifinalka ee labadan kooxood ku badisay gool iyo waxba goolka qura ee barcelona ay ku garaacday valencia waxaa u dhaliyey weeraryahankooda louis suarez kooxda barcelona ayaa doonaysa in markeedii afraad oo xiriir ah ay badiso ama ay ku guulaysato koobka dalka spain ee coba del rey dhinaca s- eh, yurub haddii aan eegnana suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa soo xidhmay koob iyo soddonka bishii aanu kasoo gudubnay horyaalada qaaradda yurub ayaa qarash badan geliyey bishii january ee naga tagtay soo kala iibsiga ciyaartoyda horyaalkii kharashka ugu badnaa bixiyey bishiina dhaaftayna waa kan ingiriiska ee premier leaga kooxaha kubadda cagta ayaa ciyaartooy kusoo gatay lacag dhan afar boqol laba iyo sagaashan milyan oo euro laacibka ugu qaalisanaa ciyaartooydii la kala iibsaday bishii january eena dhaaftay horyaalka ingiriiska ayaa ah ciyaaryahan virgil vandiq oo ay liverpool ku iibsatay lacag dhan shan iyo siddeetan milyan oo euro waxaa ku xiga pieri emerig obamian oo kow iyo soddonka bishii aanu kasoo gudubnay ee january ku biiray kooxda arsenal obamian oo ah laacib u dhashay dalka gabon ayaa noqday ciyaartooygii ugu qaalisanaa ee ay arsenal abid soo iibsato waxay konton iyo lix milyan oo bawn una dhigantay saddex iyo lixdan milyan oo euro kaga soo qaadatay kooxda brushia dortmond ee dalkaasi jarmalka manchester city ayaa saddex iyo lixdan milyan oo euro ku iibsatay ciyaaryahanka lagu magacaabo liborte oo kaga yimid dhinaca dalka spain weeraryahankii arsenal olivier jirud ayaa isna ku biiray kooxda chelsea oo ku iibsatay siddeed iyo toban milyan oo pound wuxuu buuxin doonaa booska uu baneeyey ciyaaryahankii chelsea betshaw oo si amaah ah ugu wareegay kooxda brushia dortmund ciyaartooyda kale ee caanka ah ee ay kooxaha ingiriiska kala gateen ayaa waxaa ka mid ah And- andrew ayu oo u dhashay dalka ghana waxa uu ku biiray kooxda swansea oo ku gadatay siddeed iyo toban milyan oo pound halka tottenham ay saddex iyo labaatan milyan oo geniga istarliinka ah ku qaadatay ciyaaryahankii kooxda b s g ciyaaryahan lucas mura waxay ahayd lacagtii ugu badnayd ee kooxaha ingiriiska ay ku bixiyaan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda tan iyo sanadka labada kun koob iyo tobankii dhinaca talyaaniga wax badan isma aysan bedelin dhammaan kooxaha waaweyn ayaanan keenin ciyaartooy caan ah marka laga raabo inter oo si ammaah ah ku heshay ciyaartooyda kale ah lisandro lopes iyo ravina halka roma ay keentay laacibkii difaaca uga ciyaari jiray kooxda sporting jonathan silva si uu u buuxiyo booskii uu ka tagay emerson balmieri oo ku biiray chelsea kooxaha kale ee waaweyn ee talyaaniga sida yuventus milan iyo napoli ayaanan keenin wax ciyaartooy ah dhinaca horyaalka spain ee la liga ciyaaryahankii ugu caansanaa ee uguna qaalisanaa bishii na dhaaftay ee janaayo waxa uu ahaa philip cotinio oo ay kooxda barcelona ku iibsatay boqol iyo lixdan milyan oo euro cotinio waxa uu ka soo tegay kooxda liverpool suuqa kale iibsiga ciyaartooyda ee yurub ayaa waxa uu mar kale dib u furmi doonaa bisha juun ee sanadkan dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo xubintii ciyaaraha aynala socodsiinayey mar dhow kaalimaha heesaha ayaan dib ugu laaban doonaa balse marka hore aan ka codsado saaxiibkay jaamac buulle jaamac inuu inoo dulmaro qodobada wararka caalamka mahadsanid nuur howlwadeennada aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in qorsheynayaan sii deynta qoraalka la sheegay in laamaha sharciga fulinta ay ka dhan ahaayeen madaxweyne donald trump xilligii uu musharaxa ahaa sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii howlwadeennada aqalka cad ayaa sheegay inuu madaxweynuhu ku qancay faafinta qoraalka islamarkaana uu maanta oo jimcaha wargelinaya aqalka koongareeska howlwadeennada ayaa intaas ku daray in sida ay u badan tahay la sii deyn doono qoraalkan iyadoo aan wax fee- freeb ah lagu samaynin hay-adaha dambibaarista gudaha maraykanka ee f b i-da iyo wasaaradda cadaaladaba ayaa aada uga soo horjeestay sii deynta qoraalkan hadalhaynta dheliyey maalmihii lasoo dhaafay marka laga reebo xildhibaanada koongareeska maraykanka dad aad u tiro yar ayaa akhriyey qoraalkan loogu magacdaray nunes oo ah xildhibaan jamhuuri ah waxaana la sheegay inuu qoraalkani faahfaahinayo codsi la sheegay in hay-adda cadaaladdu ay maxkamad ka codsadeen ogolaanshaha in dabagal lagu sameeyo mid ka mid ah howlwadeennadii sare ee ololihii doorashada donald trump oo ay uga shakiyeen inuu xiriir la lahaa ruushka wasiirka difaaca bakistan ayaa walaac ka muujiyey warbixinta talaadadii ka soo baxday maraykanka oo lagu sheegay in milatariga maraykanka lagu amray inay la dagaalamaan maleeshiyaad ay ku tilmaameen inay ku nool yihiin goobo ammaana oo ku yaala bakistan jaamac buulle jaamaca aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal markaana aanu ku nasanno codka fanaanka cumar dhuule iyo heestiisii qadar dhacay
dardhacay caalaan maale qaladna waa la sixi jire labadaysu qalantana qaar kala dilayo isu qoonsada jira calaf lagama quustee qaban qaabadaan waday qormadii aan teginay ayaan weli qorsheeya calaf lagama quustee qaban qaabadaan waday qormadii aan teginay ayaan weli qorsheeya wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku jibay wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku jibay qayrkeedu roonay qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob qodob u sheega qayrkeedu roonay qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob qodob u sheega qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa qulyar socodka laafyaha markad luga qaadiyo qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa qulyar socodka laafyaha markad luga qaadiyo waxyahaaga waxyahaaga kala qoran waxyahaaga waxyahaaga kala qoran dhexdaad qalanca moodiyo qortiyo cabadhyaha dhexdaad qalanca moodiyo qortiyo cabadhyaha sunnayaasha qalin kale timaha dhabarka qariyo qosool kiyo jaleecada markaan kugu qiyaasa ama kugu qadariya qosool kiyo jaleecada waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa
heestaasi dabacsan ee qadar dhacay iyo codka allah u naxariistay cumar dhuulle cali ayaan dhegeystayaal kusoo gudagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo tan iyo idaacaddeenna xigta ee afarta galabnimo inta aan hawada ku kulmayno waa jaamac iyo nuur ee udan leh sidaa iyo nabadgelyo
qofkii qofkii adig ku eegiyo qofkii qofkii adig ku eegiyo indhihii ku qaybay wabay ku qushuucaan indhihii